ciidamada israa'el ayaa baaritaano dheeraad ah talaadada maanta ah ka sameeyey xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed iyadoo tirada dhimashada weerarkan oo bilowday isniintii ay gaartay toban warbixinay v o edu arrintan ka qortay waxaa noo haya xuseen barre aadan ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay xidheen boqol iyo labaatan nin oo looga shakisan yahay inay hubisnaayeen islamarkaana ay hub iyo walxaha qarxa ka soo qabteen xerada janiin saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa soo sheegay laba dhimasho oo dheeri ah xalay taasoo ka dhigaysa khasaaraha dhimashada toban qof iyo dhaawaca boqol kale bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ilaa saddex kun oo qof ay ka daadgureeyeen xerada tan iyo markii israa'iil ay bilowday duulaanka isniintii howlgalka ciidamada israa'iil ayaa isugu jiray duqaymo diyaaradeed cagafcagafyo iyo boqolaal ciidan ah iyagoo fulinayey waxa ay saraakiisha ugu yeereen howlgallada ka dhanka ah argagixisada falastiiniyiinta dalaalka deriskala ah jordan iyo masar iyo toddobiyo kontonka waddan ee ururka iskaashiga islaamka ayaa cambaariyey rabshadaha afhayeenka madaxtooyada falastiin nabiil abuurdeyna ayaa sheegay in shacabka falastiin aanay jirba joogsan doonin isna dhiibi doonin iyaga oo sida uu sheegay kusii taagnaan doona dhulkooda si ay uga hortagaan gardaradan arxadarada ah sida uu hadalka u dhigay magaaladani washington ee caasimada maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa isniintii sheegtay in ay si dhow ula socoto iska hor imaadka iyo inay muhiim tahay in la qaado dhammaan taxadirada suurtagalka ah si looga hortago khasaaraha dadka rayidka ah weerarka xerada jiniin ayaa yimid kadib iyadoo mas-uuliyiinta israa'iil ay wajaheen cadaadis isa soo taraya oo ka imanaya shacabkooda si ay jawaab adag uga bixiyaan weeraro isxigay oo lagu dilay israa'iiliyiinta gobolka oo mid ka mid ah lagu dilay afar qof bishii hore jiniin waxay ahayd goob ay ka dhacaan rabshadaha israa'iil iyo falastiin tan iyo gugii labadii kun labaiyo tobankii laine hastings oo ah isku duwaha arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobey ee dhulka falastiin ayaa barteeda twitterka ku sheegtay inay ka walaacsan tahay baaxadda howlgalka ciidamada israa'iil waxay sheegtay in qaramada midoobey ay abaabulayso gargaar bini'aadannimo xuseen barre aadan ayaa warbixinta ay v o e arrintaasi ka qorta noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa v o e washington